magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayo dadka aragga naafada ka ah kaasi oo ay soo qabaqaabiyeen ururka ay ku mideysan yihiin dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee aragtisoor waxaa ka soo qayb galay munaasabadda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan dhalinyaro qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo marti sharaf kale cabdixakiin cali aadan guddoomiyaha dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee aragtisoor iyo qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ah ayaa ka warbixiyey muhiimadda munaasabadda sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhallinyarta iyo maaragtay caawa xagga fadhiya ka mida habdoolada dahsoon run ahaantii waa qoysas ama dhallinyar nolosha ku midoobay oo isugu jira dhowr nooc muddo badan buu jiray xeerkaasi halku mar ayaa lama yaqaano waxaan leeyahay xeerka xeeradii kala waa loo baasmareeyey xeerka maxaa lagu hadlaynayaa ee loo baasmareey waayo dadkana aqaba allaa la ilaabay mise wixii wax kalaa jira waxaa leeyahay xeerkaas ha laga shaqeeyo horena ha loo dordorgeliyo cid kastoo baaqaykaasi gaadhaya waxaan leeyahay xeerkaasi ha laga shaqeeyo war in maadalayaalo xeerkaasi ha laga shaqeeyo waxaan ka codsan lahaa bulshada meel kastuu joogtaan inaad jacaylada kuwa maad aragtay jacaylkoodu ku guulaystay iyo kuwa kalena inaad garab taagnaataan waayo waxay u baahan yihiin fursado badan in la siiyo fursado shaqo hadday noqoto fursado maad aragtay noloshooda ay ku kaabi karaan hadday noqoto dadka naafada iyo jacaylka loosa waayo hawaana jacaylka bulshadu waxay aaminsan tahay inaan dadka aragga naafada ka aan nolosha ku midoobi karin sidoo kale waxay aaminsan yihiin inaan dadka maaragtay aragga la'aanay bulshada dhex geli karin balse adduunyada wax adag ma jiraan wixii adiga aad ku adkaysa mooyaane marka waxaan rajaynayaa in waxyaabo fara badan oo bulshada ka guuxayay ay ka bixi doonaan soomaali waxay ku maamaadaa haddii lagu sheego oo lagu qariyo waa las sheegaa waa lassoo muujiyaa marka bulshada haddii aad tiraahdo ama wax walba waa qabsan karaa iyaguna waxbay kugu dari karaan sida caawa ay muna iyo xamsaba jacaylkooda caawa halkan usoo bandhigteen horaa loo yidhi jacaylku uu indhalaa yahay marka waxaan odhan karaa moolayaasha jacaylkuna maanta way fadhiyaan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay in la garab istaago dadka baahiyaha gaarkaa qaba jacaylka dhabtii waxa weeyaan ka caawa halkaa ka muutiseen kuwiinna isqaba iyo kuwiinna isdoonaya shacabka u tuma labadii lamaane geesinimada ay muujisay inantii u soo kacday inanka doonaya malaayiin indha qabaan ku dhicin geesinimada waxaan leeyahay libaaxad geeseedhe shacabka u tuma waxaan ugu baaqayaa inta jeebka wax ku haysata inta ku bixisa lacagtooda samafalka iyo wanaagga inta ilaahay hortii doonaysa inay abaal kaga helaan waxa ilaahay siiyey lamaanaha ha caawiyeen deg deg ha u caawiyeen waxaan ugu baaqayaa in allaale intii maanta ixtiraamaysa ee odayagaa la hadlaya ixtiraamaysa inay magacayga dartii ilaahay anugu haddaan hayo caawaana ku asturi lahaaye inay ku asturaan anigu xawayahaan ma qabo haldoorka soo inaad tihiin waxaad ka mid tihiin bulshada waxaad tihiin qof ilaahay alla subxaana wa tacaala nimcooyinka ilaahay uu bixiyey ilaahay baa xikmaddiisa garanaya kolkaa waxaan idinku dhiirigelinayaa idinkuna bogaadinayaa inaad sabir ogaataan dadaal samaysaan horumarkiinu waxaad ku gaari kartaan inaad ku xaqiraadaan wixii ilaahay idi siiyey isla markaana ahaynad isdhiibin waad gaaraysaa yoolkiin waxaan ogsoonayaa bulshaahaan inaad tihiin dad aad firfircoon waayo waxaan garanayaa dad baahi gaara qaba oo shaqaalaha ka tirsan siday u shaqeeyaan ee uga daranayaan ee waajibkooda umarwalbau yahay dad areerta waa baraaginayaa waa dhiirigelinayaa labaanaha halkan fadhiya kuwas carmaday iyo kuwa soo socdaa waana waajib diiniya in la dhiirigeliyo oo la garab istaago waana islaamiyan kolkaa dadlaaan dhiirigelinaah waan garab istaagina dadka qaba baahiyaha gaarka ah gaar ahaan dadka aragga naafada ka ah ee ku nool deegaanada maamulka somalilan ayaana helin taageeridda iyo caawinta ay ugu baahan yihiin dadka kale ee lixaadkooda u dhammaystiran yahay